bismillahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahad leh waxaanu gaaray safar aanu ku tagnay gobolka shabeellada hoose oo aynu ku soo maray magaalooyinka marka oo aynu habeen barinay kadibna waxaanu u gudubnay magaalada qoryooley kadibna waxaanu soo maray jidka dheer ee magaalada qoryooley shalambood soo mara afgoya soo mara number konton soo mara number lixdan soo mara buufow soo mara ilaa aanu nimid xamar aniga iyo wafdigii la socday oo ay ka mid ahaayeen xubno golaha wasiirada iyo xubno golaha shacabka ah ilaahay mahaddii safar nabadeed buu ahaa waanu si nabada dhulkaa ku tagnay kuna soo noqonnay magaalo madaxda aniga iyo wafdigii la socday waxaanu u tagnay magaalada marka iyo gobolka shabeellada hoose guud ahaan inaynu u kuur gallo xaaladda nololeed nabadgelyo dhaqaale bulsho ee gobolka shabeellada hoose qeybahaas ka midka ah intii aanu marka joognay oo maalin gelinkeed iyo maalin iyo habeenkeed ku sinaa waxaanu yeelanay kulanno kala duwan waxaanu ka bilownay mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada marka kadibna waxaanu kulanno la sameynay qeybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhalinyarada haweenka ganacsatada culamaa udiinka waxaanu iska wareysanay nabadda iyo nolosha dadweynaha marka waxaanu ka wada hadalnay waxyaabaha caqabadaha ku ah nabadda iyo nolosha dadweynaha waxaa noo muuqatay in runtii waxyaabo badan loo baahan yahay in wax laga qabto sida dib u heshiisiinta dadka walaalaha ah ee wada dega iyo la dagaalanka argagixisada oo inkastoo magaalada marka ay xor ka tahay argagixisada mararka qaarkood ay soo dhuuman karaan oo falal dembiyeed ay ka fulin karaan qeybo gobolka shabeellada hoose ka mid ah oo muhiima sida baraawe iyo ceel axmedna ay weli ku dambeeyaanoo loo baahan yahay in laga xoreeyo isla intii aanu joognay magaalada markaa waxaan kulan la yeelanay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom waxaana ka wada hadalnay sidii loo sii xoojin lahaa nabadgelyada iyo la dagaalanka argagixisada waxaana isku afgaranay tallaabooyinka ku habboon ee laga qaadayo oo ah in la dardargeliyo dagaalka lagula jiro argagixisada waxaanu uga gudubnay magaalada marka magaalada qoryooley oo aanu maray waddada sii marta shalambood tagta qoryooley alxamdulilah intaanu sii soconnay roobab baa da-ayay dhulku barwaaq uu ahaa waxaa la joogaa xilligii beerashada roobabkii guga uu bilowday roobab fiican baana ka da-ay ilaahay mahadi waxaanu tagnay magaalada qoryoole si wanaagsan baa naloo kusoo dhaweeyey aniga iyo waftigii ila socday waxaanu booqanay goobo dhowra sida markaanu u booqanay meelaha isbitaalka uu ka mid yahay iyo xarunta maamulka iyo dugsiyada qaar ka mid ah waxaanu booqanay xarunta booliiska iyo xarunta maamulka iyo isbitaalka weynaa ee degmada qoryoole waxaan la kulanay odayada iyo dumarka iyo culamaa udiinka sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada waxaa nooga muuqatay inay runtii aada u faraxsanaayeen oo ku faraxsanaayeen siday uga xoroobeen sida aada la socotaan magaalada qoryooley shan iyo afartan casho ka hor ayaa laga saaray shabaab oo ka talinayay ku dulaysanayay ummadda soomaaliyeed ee halkaa degan in ka badan muddo lix sano ah waxaa ka muuqatay farxad aada u weyn qaabilaad wanaagsan waxayna ereyo badan nooga sheegeen dhibkii iyo darxumadii ay soo mareen muddadii al-shabaabku meesha uu ka talinahayay oo rag iyo dumarba ay nooga warrameen waxyaabo foolxumo oo runtii dadkaas lagula dhaqmay iyo ciqaabo loo geysanahayay jirdillo xabsiyo dil dhac wax walba waxay nooga sheekeeyeen runtii sheekooyin xanuun lahaa oo qaar ka mid ah odayadu ay noo sheegeen waxaan indhahayaga ku aragnay isbitaalkii oo aanu soo maray isbitaalkii degmada oo runtii isbitaalkii gobolka shabeellada hoose ugu weynaa ah marka masaaxadiisa iyo dhismihiisa la eego oo la gurtay oo duleela oo wax walboo yaalay qalab iyo dawo iyo sariiro iyo wax walba oo isbitaalka laga gurtay waxaana sidaa yeelay nimankii markay ka baxayeen al-shabaab oo runtii cagta mariyey iyagoo markaa doonayay dadku inay ka baxaan magaalada oo nolol dadku uusan ku aysan uga tegin wax nolol ah magaalada ilaahay mahadi dadkii waa soo laabtay magaaladii waa joogtaa magaaladii waa camiran tahay waddada inkastoo mararka qaarkood ay dhici karto inay falal argixisa ka geystaan waddada marka iyo qoryooli waa furan tahay waana midii aanu maray dadkuna wuxuu ka hadlahayay inay dib ugu noqdaan beerahooda oo ay beertaan waxaa ila socday wasiirka beeraha oo isagana doctor bafo oo isagana kala sheekaystay beeraleyda waxyaabaha baahidooda ay tahay safarka iyagii qoryooley markuu dhammaaday sidaan sheegay waxaanu soo maray dhulka safar nabadgelyu ahaa wax dhibaato aanu la kulannay innaba ha yaraatee ma aanu jirin innagoo nabad qabna ayaan magaalo madaxda ku soo noqonnay abbaarihii sideedda fiidnimo xalay waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadweynihii maamulkii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed odayadii sida wanaagsan nagu soo dhoweeyey magaalooyinkaas aynu booqanay waxaanu ku faraxsannahay inaanu la kulannay waxaanu u sheegaynaa inaanu wixii aanu ka maqalnay iyo xogtii aanu isweydaarsanay aanu wax ku qaybsan doono oo aynu talada xukuumadda ku darsan doono haddii alla idmana sidii aan wax uga qaban lahayn aanu deg deg uguda geli doono munaasabadan waxaan rabaa inaan uga faaidaysto inaan salaamo dhammaan dadka dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan dadka shabeellada hoose oo aan ku booriyo kuna xoojiyo inay sii wadaan dadaalkooda dagaalka ay ku hayaan argagixisada sugidda nabadgelyada iyo dhowrista iyo xoojinta walaalnimada bulshooyinka iyo beelaha wada degan meesha waxaan u rajeynayaa barwaaqo iyo inay u gudbaan horumar iyo nolol tan ay hadda haystaan ka wanaagsan waa mahadsantin waa tahay mudan ra-iisul wasaare maleeshiyaadka kooxda al-shabaab waxa ay sheegteen in intii aada ku safraysay waddada udhexaysa marka iyo qoryooley shaqaaqooyin amni darro iyo weeraro ay la beegsadeen wafdiga aada hogaaminaysay maxaad uga jawaabaysaa arrintaas
wax ka jiraan ma jiraan waa waa been wey sal iyo raad midna aan lahayn taayar nagama banjarin iska dhaaf weerarna laku qaadaya nabad baan ku tagnay nabad baana kusoo noqonnay ilaahay mahadi baa yaana taas ilaahay bay u sugan tahay mahaddaas
magaalada qoryooley oo afartan iyo shan cisha gacanta dawladda ku jirta waxa ku sugan ciidamada militariga gacanta ku dhigay shacabka deegaanadaas ku sugnaa waxay u baahan yihiin ciidamo nabad sugid iyo booliis in la geeyo milatariga iyo shacabkii ma wada noolaan karaan ma wada joogi karaan maxaa xukuumadda kaga baxaysa magaaladaas
marka hore shacabka iyo militarigu waa wada joogi karaan oo hadda waa wada joogaanoo aada bay isugu mahad qabaan militarigu waa xooggii ka dulqaaday dadweynahaas ka dulqaaday argagixisada waana dadkoodii weeye laakiin militarigu shaquu leeyahay shaqadiisu waxaa weeye inuu cadowga la diriro ee sugidda nabadgelyada iyo shaqada ee degmada waxaa iskale booliiska iyo nabad sugidda iskale waxaanu go-aansanay inaan degdeg ciidankaas u dhisno oo loo geeyo waxaa nala socday taliyayaashii booliiska madaxdii booliiska qaar ka mid ah iyo madaxdii nabad sugidda qaar ka mid ah waxaana hadda ku hool jiraa sidii hawshaas loo ambaqaadi lahaa oo magaaladaas loogu samayn lahaa boliis iyo nabad sugid
mudane ra-iisul wasaare su-aasha xigta oo hareega kulmi eedan ku gudbiyo magaalada marko markaad gaartay iyo waxaad kulan la qaadatay dabcan qabaa-ilka halkaa deganaa waxaa jira in la leeyahay ra-iisul wasaare waxa uu kulan la qaatay mid ka mid a qabaa-ilkii deganaa odayaashoodii oo uu ka dhegaystay cabashadii ay qabeen iyadoo ay maalmihii dambe dhacayeen in dagaallo u dhexeeya qabaa-ilka gobolka ka dhacayeen marka waxaa la leeyahay ra-iisul wasaaruhu dhinac ka mida dhinacyadii halkaa isku haya gobolka ayuu la kulmay oo cabashadoodii dhegaystay dhinacii kalena lama kulmin maxaad uga jawaabaysaa arrintaa run ahaantii annaga waxaan la kulannay odayaasha degmada marka ayaanu la kulannay markaanu la kulmaynayna ma anan curan beel gaar ah naloo keeno iyo qolo gaar ah naloo keeno waxaan niri odayaasha degmada marka ha naloo keeno odayaashu aanan la hadalin marka uma haysto inaan beel gaara la kulannay ujeeddadayaduna ma aha inaan beel gaara la kulanno beelna ka tagno waxay ahayd inaan ummadda soomaaliyeed ee degmada marka ku dhaqan aan la kulanno
mudane ra-iisul wasaare waa radio baqulan maleeshiya shabaab ee ku sugan gobolka shabeelle hoose gaar ahaan degmada baraawe min waxay dhibaato ku hayaan shacabka degmadaas ku dhaqan xukuumaddu maxaa uga qorshaysan markay dhibkii iyo dhibaateyntii dadkii ay ku hayaan way sii kordhayaan dadkiina cabasha arrintaas kama kordhinayaan marka maxaa uga qorshaysan xukuumadda in tallaabo eenkee ay ka qaadaysaa xukuumadda waxaa u qorshaysan dhammaan degmada baraawe iyo dhammaan degmooyinka dalka uu ka kooban yahay in shabaab farahooda laga bixiyo sanadkaan intuusan dhammaan arrintaasna waxaanu uga hadalnay baarlamaanka hortiisa waan rajaynaynaa arrintaas inay dhacdo howlgalkeeda iyo qorshaheedina waa dhamaystiran yahay waa un arrin military goormaa iyo waktigee waxaan rajaynaynaa baraawe inay gacanta ummadda degan ku soo noqon doonto deg deg
sida cashad waxaa la kulantay shacabka kunol degmada kuyool waxaad ka wada hadasheen hareyn badan ay kamid yihiin dhanka ammaanka waxaa noo sheegtay inaad wax uga qaban doonto xukuumaddaada waxay uga bedelaan doontaa ballanqaadyada ee xukuumadii hore u ballanqaadi jireen shacabka ayna wax ka qaban jirin
haddii alla idmo camal baan u bedelaynaa ballanqaadka iyaas haddii alla idmo